magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlaya dhibaatooyinka ay la kulmaan suuqleyda xoolaha dadka xoolodhaqatada iyo kuwa iibiya gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga gobolka hiiraan cabdulaahi cabdiwaaxid ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaalaha shirka looga hadlay maanta waxaan qabanay kulan looga hadlay kulankaas oo aan ugu yeernay dhammaan dadka xoolaha ku shaqada leh hadday tahay kuwa loorinka hadday kuwa tahay kuwa oo dulaarinta lilah wax iibiyo hadday tahay ganacsatada iibsato hadday tahay guddiyada suuqa oo problemkii culeysa suuqa jira ka warqabo intaasaan ugu yeernay marka inaan ogaano waxyaabaha culeyska ku ah xoolaha oo soo wajaho ama safaradooda ama beecooda ama cudurada jiro iyo xiliyada abaaraha miisaanada ku yima intaasay ahayd insha allah annaga sid ahaan waxaan ku tiirsannahay oo dhaqaalaheenu ku tiirsan yahay waa xoolaha iyo beeraha waaye manaa markaan asiir shabeelle u hadlayno labadaasaan ku tiirsannahay oo dhaqaalaheenu uu ku wajahan yahay ganacsigeenna waxaa la dhihi karaa boqol kiiba siddeetan waa xoololey ama dhaqaalo wuxuu kasoo galaa xoolo iyo beero marka waxaan maanta ka hadlaynay xoolaha ayaan ka hadlaynay xoolaha marka culeysya badan ay la kulmaan kow waxyaabaha ugu badan oon ka hadalnay waxay xoolaha markay waxay ka imaadaan baaya ka imaadaan bakubaaka asabo adan kuu sheego sadwistay ka imaadaan jubbaland ay ka imaadaan gobolka hiiraan intiisa kale ka imaadaan shabeellada dhexe ka imaadaan beledweyne isugu wada imaadaan waa center xoolaha laga raro oo ay xooluhu ka baxaan meeshaas xoolahi markay isugu yimaadiin waxyaaba badana culays ku imaanayo xoolo safar soo galayo ama gaari lagu keenay ama ku yimid waxaa la yidhaaho lug ku yimid oo aada u daalana imaanayso in loo helo maxjar xoolahaas lagu maaragtay lagu nafaqeeyo lagu soo celiyo si ay safar kale barke kun iyo inka badanoo mitris oo kilomitr aa sugaysa haddana u safrayaan xoolahaas marka in loo helo meel ay ku nastaan iyo qaabkaan u heli lahayn doodu meeshaasi ku saabsaneed wax kaloo dhaco cudurro neefkaas soo qurux badanaad iibsanaysaa gobol kale kaa soo galay asigaaba jirin markii aad iibsato waxaa laga yaabaa markuu boosaaso tago dekidii tago in cudurka kusoo baxo waxaa laga yaabaa markuu kasoo baxo sadwisti ka yimaado markuu afar galbeed ka yimaado markuu hiraa yimaado inuu xanuunsado waxaa laga yaabaa in cimilada nafteeda uu xooluhu maaragtay isbedelkaas uu dhib keeno marka waxyaabahaas iyo caqabadahaas jira aan ka hadlaynay waxaan ka hadlaynay kulankan si hadda qorsheynay dadku xilli kulana waa lagu jiraa dadku waan iska dallay oo dadka dee xoolaha iibiyaahu dadka ugu mashquulka badanna waaye kulankeenu inuu maanta aan xooga saarno maanta soo gabagabeynamay ma noqona insha allah waa soo celceli rabnaa maa hore maxaa sameynay barnaamijka dhalinyarada rabna capacity building oo dhalinyaradu sameynay inaan sameynay kan waa sameynay waxaan rabnaa bulshada inaan saas ugu dhex jirno oon culays kulanka waxaa goobjoog ka ah madaxda rugta ganacsiga hirshabelle iyo tan gobolka hiiraan xoolo dhaqato iyo qaar ka mida dadka ka ganacsada xoolaha